madaxweynaha soomaaliya waxa uu mar kale baaq u jeediyey shacabka reer kismaayo inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa colaadaha halkaasi ka jira waa kan qayb ka mida shir jaraa-id oo madaxweynuhu maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho
xanuun badan ayay runtii ugu haysaa marka aan maqlo dhiig soomaaliyeed oo daadanayo oo si aan macno lahayn oo muhiimadna aan lahayn weliba ku daadanayo oo inuu daato aanay ahayn aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhibka ka dhacay kismaayo maanta oo soomaaliya ay colaaddii ka sii baxayso maanta oo soomaaliya ay leedahay hal cadow oo hor taagan maanta oo khilaafkii soomaaliya uu soo dhammaaday oo hadda ku soo ururay keliya dad nabaddiida oo soomaaliya nabad u diidan iyo soomaali inteedii kale oo isu tagtay oo isugu tagtay inay dadkaa maxaanku raha nabaddiidkaa oo dowladdiidkaa oo qarandiidka ah oo maxaanku rahda diindiidka ah inay ka hor tagaan oo ay ka badbaadiyaan dalka in walaalihii shalay u midaysnaa dagaalka noocaas ah ee soomaaliyeed inay isku noqdaan oo ay dhexdooda dhiig iska daadiyaan arrin aad iyo aad u xanuun badan oo murugo le waayo dowladda soomaaliya aad ayay arrintaas uga xun tahay xanuun badanna ugu haysaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaciisa iyo magaca ummadda soomaaliyeed ee aan madaxweyne u aha dhammaantood meel kastoo joogaan waxaan idinku leeyahay joojiya xabadda dowladda soomaaliya waxay idinkugu baaqaysaa shirweyne looga hadlayo nabadda walaalnimada istixgelinta isqadarinta looga hadlayo oo looga hadlayo maamul iyo talo midaysan oo dadka deegaankaas deggan ay leeyihiin oo ku salaysan deegaan in la qabto ayay dowladda soomaaliya ay go'aan ayay gaartay dhowaanna waxaan soo saari doonnaa taariikhda shirkaas uu dhacaayo iyo dadka soomaaliyeed ee looqaateenka ah ee shirkaasi maamulaya ee ka shaqaynaya dowladduna doorkeeda waxay tahay fududayn iyo arrimo logistics iyo maxaanku idhahdaaye inay muxuu ahay suurto geliso xaqiijiso dadka deegaanka gobollada jubbooyinka deggan inay inta isku yimaadaan ee walaalaha ah iswarsadaan siday isku xukumi lahaayeen